بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى خاصة وحين كسي حجرني آه ركني shanaad oo ahaa aliimaanu bilyowmi alaakhir ayaanu ku dhex jirnay casharkan wuxuu noqonayaa casharka boqol iyo labaatan iyo sagaal waxaanu ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo lix qaala sheikhu raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi maa mithaalu amaaraati saaca min assunnah waxaanu ka soo baxnay oo su-aashii hore inoogu tilmaamay sheikhu tusaalaha ashraad saaca min alkitaaba aayadihii qur-aanka ahaa baynu soo tilmaanay hadda haddana sunnaha ayuu wax ka ishaarayaa marka jawaabteenu ka arkaynaa wuxuu sameeyey shiikhu ixaala ma uu tafsiilin adilana uma keenin ee waxa uu tilmaamay waxa weeye maaragtay tilmaam buu uga gudbay marka insha allahu tabaaraka watacaala mid walba adiladeeda waa tilmaami doonaa qaala waxa uu yidhi jawaabta waxa weeye mithlu waxa weeye mithlu axaadiidi duluuci shamsi min maqribiha axaadiidta ku soo aroortay duluuci shamsi min maqribiha qoraxdu inay ka soo baxaysa meeshay u dhacdo waa tilmaami doonaa horta waa tirinaynaa inta uu keenay waa calaamadda koowaad calaamadihii waaweynaa buu tirinayaa wa axaadiidi khuruuji daaba iyo axaadiidta tilmaamaysa inay daabadii soo bixi doonto waa calaamadda labaad calaamadda saddexaad wuxuu yidhi waa axaadiidi alfitan ka kadajaal walmalaaxim labadaasu israaciyey alfitan walmalaaxim baa la isku yidhaahdaa waa dagaalada lala gelaya gaalada iyo oo dajaal ugu dambeeyo oo waxa weeye aakhirka uu soo baxayo lala dagaalamayo waa calaamadda saddexaad buu ka dhiga waxa uu yidhi waa axaadiidi nusuul ciisa calayhi salaam nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo degaya oo dajaal dili doona taana waa calaamadda afraad ayuu ka dhigay oo waxa weye calaamaatlkubraa ayay ka mid tahay waxa uu yidhi waa axaadiidu khuruuj yajuuj wamajuuj yajuuj wamajuujna soo bixidda ay soo baxayaan axaadiidta tilmaamaysa waa midda shanaad tan lixaad waxa uu ka dhigay waa axaadiidii addukhaan inuu dukhaanki imaan doono waa midda lixaad aayadahana waa kusoo marnay waa sharixi doonaa waxa uu ka dhigay calaamadda toddobaad waa axaadiidi riix dabayshii imaanaysay allatii taqbidu nafs kula nafsi mu'mina qof kasta oo mu'mina nafta ka qabanaysa waa sharixi doonaa axaadiidtan ku sheegi doonaa waxa uu yidhi tan sideedaad uu ka dhigay waa xaadiidu naar allatii tadharu waxa weeye dab ololaya oo soo bixi doona oo naar ah iyo meesha uu ka soo baxayo waa tilmaami doonaa waxa uu yidhi walkhusuuf ay saddex khasfi oo dhici doona oo waxa weeye thalaathu khusuufaatin oo xadiistu tilmaantay oo calaamadaha waaweyn ka mid ah ayaynu sheegi doonaa wa kayriha min alaxaadiid buu yidhi marka intaasuu sheegay marka haddii saddexda khasfi hal calaamad laga dhigana waa sideed calaamadood haddii laga dhigo saddexna waxay noqonaysaa markaa kow toba calaamadood inuu shiikhu ishaaray haddaba waxaynu isku dayeynaa insha allahu tabaaraka watacaala inaynu axaadiidta bal mid walba calaamad kasta axaadiidteeda wax ka sheegno waxaan ugu horumarinaynaa marka oo casharkan hadda ku sharaxaynaa calaamadda ugu horeysa oo duluucu shamsi min maqribiha aayadda waynu soo marnay oo aynu ku tilmaannay aayaddii waxa weeye hadda suuratu alancaam yowma yaati bacdu aayaati rabbik in lagu fasiray ay duluucu shamsi min maqribiha laakiin axaadiidta sariixa xadiidkii waxaa ka mid ah cabdullaahi bni camar bni caas nebigan ka maqlay buu yidhi oo yidhi samictu rasuula allahi sal slam yaquulu odhanaya awal alaayaat aayadaha waxa ugu soo horeeya waa duluucu shamsi min maqribiha qoraxda oo ka soo baxda meesha ay u dhacdo wa khuruuju daabbati cala annaasi duxaa daabbadii oo soo baxda xilli barqaa dadka ku soo baxda markaasuu nebigu wuxuu yidhi fa ay- fa ayuhumaa labadoodaas waxa weeye tii soo hormartaba falukhraa calaa atharihaa qariiban tan kalena waa ku daba jirta rawaahu muslim baa warinaya waxay leeyihiin marka culummadu marka ay axaadiidtaa sharaxayaan qoraxdaa soo baxaysa markay qoraxdu meeshay u dhacdo ka soo baxdo ayaa daabadiina markaa ku xigtaa oo saas ayay maaragtay ku towjiihinayaan marka xadiidka wuxuu inoo tilmaamayaa awalul aayaat waa aayaatul kubraa aayadaha waaweyn waay saynu qaybinnay calaamaatu suqraa waxa weeye waa gaar laakiin waxaa laga hadlaya waa calaamaatul kubraa marka kutubta culummadu ka qoreen labaa loo qaybiyaa calaamaatul kubraa waa toban aayadood waa toban aayadood waxaana tilmaamaya axaadiid badan baa tilmaamaysa oo uu ka mid yahay xadiidkii xudayfa ibnu usayd waxa uu yidhi nebigaa wuxuu nagu yidhi calayhi salaatu wassalaam qiyaamihii ma dhacayo laa taquumu saa xataa tarow cashara aayaatin ilaa aad aragtaan toban aayadood fadakara markaasuu waxa uu sheegay duluuci shamsi min maqribiha mid walba meesheedaan ku sheegaynaa jumlo kasta marka tobanka aayadood bay ka mid tahay xadiidka nawaas ibni samcaanna way ka mid tahay xadiidkii axaadiid badan oo fitankaa bay ka mid tahay inay duluuci shamsi min maqribihaa ay tahay calaamadaha waaweyn weliba midda ugu soo horeysa waana tuu axaadiid kale nebigu ku tilmaamay laa tanqadicu tawba xataa tadluca ashamsu min maqribiha Ee, ma towbaddii ma xirmayso ilaa ay waxa weye qoraxdu ka soo baxdo min maqribiha meesha u dhacdo axaadiid kale oo nebigu ku tilmaamay inay waxa weeye sidaas towbaddu albaabka towbaddu inuu furan yahay ilaa qoraxda halkaa ka soo baxdo waxaa jira marka mas'ala muhiima oo loo baahan yahay in si fiican loo fahmo la isagana digo dadka khilaafay waxaynu u jeednaa waa inaan fahanaa maxay tahay macnaha qoraxdu meesha u dhacday ka soo baxaysaa waa maxay macnaheedu Ee, waxaynu ognahay axaadiid fara badan inay ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu tilmaamay qoraxdaani inay socoto oo waxa weye markaasay u socoto ay tegayso oo ku dhacaysa makaan ilaahay ugu talagalay aayadda qur-aanka markii bukhaari imaamu lbukhaari iyo saxiixiisa ay ku soo aroorinayaan washamsu tajri limustaqarin laha halkaa fi suurati yaasiin ayay waxay keenaan xadiidkii waxa weeye abudardaa oo dheeraa oo uu nebigu yidhi atadri ma garanaysaa qoraxda intuu u tilmaamay ayna tadhab xaggee bay u socotaa markaasuu yidhi, allahu aclam markaasuu waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu salaam way soconaysaa xataa taqruba ilaa ay dhacdo wa tasjuda taxta alcashri ilaa ay dhacdo limakaanin macnaha boos limustaqarin laha booskeeda wa tasjuda ay sujuudo taxta alcarshi ilaahay ku sujuudo carshiga ilaahay hoostiisa markaasuu aayadda akhriyey washamsu tajri limustaqarin lahaa idan wuxuu nebigu xadiidkaa ku caddeeyey oo bukhaari iyo muslim iyo kulli warinayaan xadiid saxiixa wuxuu ku caddeeyey qoraxdu inay leedahay makaan ay ku dhacdo oo istiqraarku labaa lagu fasiray oo culummadu waxay u badan yihiin sida xadiidka daahirka uu caddaynayo ay limustaqarin ay limakaanin ay ku sugnaato boos ay ku sugnaanayso oo ku sujuudayso inuu jiro markaasuu nebigu wuxuu yidhi ilaahay bay weydiisanaysaa markay sujuuddo inay soo baxdo markaasaa loo idmayaa laleeyahay ma kor u qaad kor u kac orod soo bax haddana saasay ku soconaysaa maalinta dambey sujuudaysaa ilaa aakhirka maalintii ugu dambaysay la gaaro ayaa waxaa la odhanayaa irtaficii kor u kac kana soo bax min xaytu ji'ti meeshaad ka timid ka soo bax ay min maqribiha fatadlacu shamsu min maqribihaa waxay ka soo baxaysaa qoraxdii meeshaay u dhacday marka markaasaa xadiid kale nebigu ku tilmaamay fa idaa kharajat haddii ay soo baxdo min maqribihaa aamana annaasu dadkoo dhan baa rumaynaya wadaalika markaa waxa weeye laa yanfacu nafsun iimaanuhaa maalintaa waxba ma anfacaysa wa marka xadiidkaas waxa uu tilmaamayaa inay booskaa ku sujuudayso ama rabbina ku soo baxayso maalintii wakhtigeedii dhammaadana la odhanaya meeshaad hadda ka timid ku noqo halkaa marka ayaa laba tafsiir ku jiraanoo markay aayadda fasirayaan culimmada qaar waxay yidhaahdeen sidaa culimmadu u badan yihiin waa makaankeedaas halkaasay ku sujuudaysaa qaarna waxay yidhaahdeen maya waxa weeye limustaqirin lahaa waa intihaau zamaani oo markuu zamankeedu dhammaado ayaa la sheegayaa halkaa calaa kulli xaal ahlu sunna waxay qabaan qoraxdu inay dhacayso oo taxta alcarshi ku sujuudayso ilaahayna idan weydiisanayso rabbina u idmaya inay soo baxdo oo meesheedii awal ay ka soo bixi jidhay ka soo baxdo aakhirkana waa loo idmi maye waxaa la odhanayaa meeshaad hadda ka timid ku noqo halkaas arrintaa waxaa diiday marka nimanka la yidhaahda caqlaaniyada muctasilada waxa weye caqligooda wax ku miisaama waxaa jira kitaab uu imaam ibnu kathiir leeyahay oo la yidhaahdo alfitan waalmalaaxim waxaa ku cayaaray nin caqlaaniya oo la yidhaahdo abu cubaya ayaa ku cayaaray oo waxa weeye ashraadu saaca oo dhan mid walba ta'wiiliyey oo yidri waa kinaaya qorax soo baxaysa ma jirtee waa kinaaya sujuudi mayso ee waxa weeye waa iska kinaaya amarka ilaah bay u hoggaansan tahay buu yidhi arrintaa waxaa si fiican u radiyey oo waadixiyey oo kalaamkiisaa baadilka ah aad u waadixiyey shaykhii macruufka atuwayjiri kitaabkiisa itixaafu waxa weeye ashraad saaca waxa weeye kitaabka uu kaga hadla ashraad saaca wagtaa laba majaladooda weyn ayuu aad ugu radiyey oo uu kitaabka inta uu waxa weye ku cayaaro o dhan aad iyo aad u radiyey markaasuu soo guuriyo wuxuu yidhi a'immadii oo dhan oo hore oo dhan waa qireen inay qoraxdu ay makaan leedahay ay ku sujuudayso caqliguna ma diidayo axaadiidta sariixana saasay ugu timid qof inkirayana ma jiro ilaa qof ka shakisa nebigu runtiisii maayo waayo mar hadduu nebigu ku yidhi halkaasay ku sujuudaysaa haddaad tiri aad ku sujuudi mayso waxaa ka dhalanaysa nebigii inaad tiri been buu sheegay haddaad tiraa nebigu been buu sheegayna waa arrin khatara waa oo dhici karta in lagu gaaloobo marka calaa kulli xaal ninkaana ha la iska jiro axaadiidta fitanka oo dhan buu ku cayaaray culummaduna waa ka digeen waana ishaaray hadda ka hor markaan ashraadu saaca sharaxayay aad baan kalaamkiisa usoo naqliyey iyo kalaamka tuwayjiri uu ku radiyey calaamad kasta wixii uu ka yiri halkaas ayaa ku tafsiiliyey marka aad iyo aad in la isaga ilaaliyo weye ninkaa marka waa maxay khulaasatlqowl khulaasatlqowl waxa weeye innagu waxaan rumaynaynaa inuu nebigu siduuna yiri qoraxdaasi inay socoto ilaahayna ina yidhi washamsu tajrii limustaqirin lahaa marka istiqraarku waa sugnaansho ay ku sugnaanayso wuxuu idhahdaa xaafid ibn xajar istiqraarku waa sugnaansho wuxuu ka soo horjeedaa tajri tajrina waa socodkii marka qoraxdii waa soo baxday waa dhacday markay dhacdayna makaankaa markay gaadha ilaahay garanayo ayay waxay ku sujuudaysaa taxta alcarshi intaasaan aaminsannahay sidaa nebigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam amaa falsafadda gaaladu keeneen oo ay leeyihiin saynis yahane ayaa tilmaamay inuu waxa weeye qoraxdu waa taagan tahay dhulkaa wareegaya haada kalaam baatil baan leenahay allah subxaana wa tacaala kalaamkiisa iyo kalaamka rasuulkaa nagu filan qoraxduna way dhacdaa oo waxa weye meel bay leedahay adiga marka daliil ma aha aniga marka iga dhacday qolo kale u soo jeedaa waxaasi daliil ma aha ee waa cilmi qeyb arrintaani meeshay ku dhacaysa iyo meeshay ka soo baxaysaba ilaahay baa garanaya marka sidaa nebigu noogu sheegay baan u rumaynaynaa ilaah baana garanaya nu'minu bidalik cilmi qeybka in la rumeeyana saasaa lagu yaqaanaa aladiina yu'minuuna bilghaybi marka waa wax cilmi qeyba nebigaana noo sheegay ma inkirayno taas ayaa nabadgelyadu ku jirtaa marka insha allahu ma dheeraynayno calaamadaha kalena waa sharaxaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin